waxaan rajaynayaa qaybaha kala duwan ee jubbaland iyo dhibaatadii wixii shalay taagnaa inaan kulligood xal laga gaaro waxaa ka mid ahayd arrinta gobolka gedo oo jubbaland ka mida oo qaybta ugu weynahay faragelin dheer oo ay dowladdii xilligaa jirtay ku samaysay federaalkahay waxaan rajaynayaa dowladdan hadda timid bal markii ay dhammaystiranto in kiiskaasi la xalliyo arrinta jubbalandna gacanteeda ay ku soo noqoto waanan ku wada hadalnay waxaan rabnaa in dhaqanka dowladnimana la hagaajiyo wixii dadka dhibaato dhexdiisa keenayana la xalliyo waanan idiin iman doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxa ugu wanaagsan ee dadkaas lagu xallin karo ee lagu hagaajin karana waan samaynaynaa dadkuna inta loo magacaabayo qof dowladnimadaasi meel ma gaarayso dowladnimada asalkeedu soomaaliya waxay ku heshiisay nidaam federaala waxay ku heshiisay saddex layn oo dowladnimo oo ah dowladdaa dhexe tan statekiiyo dowlad goboleedka tii dowladaha hoose oo ay noqonayso in loo dhiso counsilkii oo qofka degmada joogay ee lasoo doortay uu ogaado cidda xasaanadda ka qaadi karta iyo cidda eryi karta iyo qofka la xisaabtami karaay inay yihiin kuwan isaga la jooga ee shacabka ah ee iyagu soo doortay ee odayaasha ah ee golaha deegaankaee la dhistaya ee ayn ahayn in waraqad loo soo qoro iyo xisaab meel kale kaga yimaada ayn ahayn qofku markaasu wuxuu garanayaa inuu iska ilaaliyo oo uu garto waxa maamulaya iyo waxa talada la leh inay yihiin dadkaa shacabka ah ee uu mas-uulka ka yahay taasaan u samayn doonaa haddii ilaaha yidhaahdo deegaanadoo dhan aanu dadejin doonaa lana samayn doonaa in la dhaadhiciyo oo maamuladaas haddii ilaha yidhaho hoos loo dhaadhiciyo